daadadkan ayaa sababay roobab lixaad leh oo ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay gobolka queensland gaar ahaan dhanka koonfur bari waxaana la sheegayaa in daadadkani ay sababeen khasaaro naf iyo maalba haddaba waxaa daadadkani ay usoo gudbeen magaalooyinka waaweyn sida magaalada brisbane oo ah caasimada gobolka queensland waxaana magaaladaasi ku nool soomaali badan oo deegaan u ah gobolkaasi faysal axmed waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida queensland waxaana uu ka waramayaa daadadkan qaaday magaaladiisa
walaal ibraahim waa mahadsan tahay maalmihii lasoo dhaafay waxaa da-ayay roob aada u xoogan kuwaas oo sitay maaragtay daadad fara badan sababeyna maaragtay dabeylo iyo daadad isla socdo marka roobka wuxuu da-ayay laga soo bilaabo maalinta jimcada ilaa habeenkii xilli dambo habeenkii isniinta ahaa taa ayaa sababtay markaa in uu roobkaas saabo daad fara badan daadkaasoo maaragtay ku faafay south east queensland waa brisbane logan gold coast iyo nawaaxigeeda iyo maaragtay magaalooyinka kale ee ka tirsan south east queensland haddaba gobolkan ayaa caan ku ah beeraha iyo wax soo saarka faysal ayaa weydiiyey saameynta ugu weyn daadadkani uu ku reebay magaalada brisbane
daadadkan farada badan ee roobka uu sababay waxay saameyn u geysteen dhinacyo badan oo kala duwan oy kamid tahay tan dhaqaalaha kamid tahay wadashaqeyntii daadadkan waxa ay xireen wadooyin badan oo muhiim u ah magaalada oo isku xirayay oo kuwii lagu shaqo tagayay ah taana waxay sababtay dadkii badi inaysan shaqo tagin ay xaafadaha iska joogaan sidoo kale taa waxay sababaysaa dadkii tagsiyada ka shaqeynayay iyagana in maaragtay shaqadii ay ka yaraato waayo wadooyin badan oo muhiim ah ay ku shaqeysan lahaayeen ayaa xiran sidoo kale daadadkan waxay sababeen khasaaro kaleeto oo maaragtay dhimasho leh waxaa daadadkan dartood u dhimatay toddoba ruux sidoo kale daadadkan waxyaalaha ay sababeen waxaa ka mid ah in la fasaxay iskuuladii ku yaalay south east queensland inka badan kun iskuul ayaa maanta la fasaxay oo aanan la tegeynin marka walaal khasaaraha uu roobkan iyo daadadkan ay geysteen waa khasaaro kala duwan oo isugu jira dhinac walba dhanka xaafadaha magaalada brisbane daadadku waa ay soo gaareen laakiin faysal ayaan weydiiyey xaafadaha soomaalidu ay degto sida uu u saameeyey iyo haddii khasaare uu ku reebayba daadadkan way soo gaareen xaafadaha ay soomaalida ay degan yihiin gobolkan queensland laakiin saameyn weyn oo muhiim ah kuma uusan yeelanin alxamdulilah ilaahay maaragtay waa nagu nabadgeliyey mana maqal hadda ilaa hadda qof soomaali ah uu waxyeeleeyey laakiin saameynta uu dadku u yeeshay soomaalida ah waxaan dhihi karaa dadkii shaqaysan jiray oo shaqada aan tegin iyo iskuuladii oo la fasaxay intaa mooyaane wax dhib ah ilaahay naguma yeelin roobabkan saddexdii cisho oo lasoo dhaafay oo si aad ah u da-ayay ayaa maanta oo isniinah meelaha qaar uu ka yaraaday sida uu faysal u sharxayo ibraahimow ilaa hadda wax warbixin saxa oo soo baxay ma jirto abdeytkii ugu dambeeyey ee saakay dowladda queensland waxay sheegeen in ay weli maaragtay ay assessment ay ku hayaan dhibaatada uu geystay sidoo kaleetana maaragtay ay warbixin fiican oo sidii maaragtay looga jawaabi lahaa ama looga falcelin lahaa khasaaraha uu geystay ay mardhow ku dhawaaqi doonaan magaalooyinka qaar buu ka joogsaday roobka hadda magaalada aan jooga brisbane dhinaceeda south east dhinaceeda southka waa laga fiican yahay oo maanta roob saa-id ah kama jiro waa iska qorax marka wixii qaabkii looga jawaabi lahaa iyo waxyaalaha waxaan filayaa inay maanta ay soo bixi doonaan laakiin inta xaaladda ay socotay dowladda way u taagneed dadka way garab joogtay daadadka way ka hortagaysay dadka voluntiirka ee dowladda u shaqeynaya aada bay u shaqeynayeen australia waxay caan ku tahay xilliyada roobabku in daadad nuucan oo kale ah uu saameeyo halka xilliyada kuleelahana dabab xooggan ay ka kacaan kaymaha iyo meelaha la degan yahay ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia